bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duurfayle dhugunsadayaal ha ka dhawaada warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhawaa qodobadiisa in ka dhugunsado doontaan waliba ayo shalayina shirlan ku hadlaya amniga doorashooyinka oo ku dhihi magaalada tan ee baydhabo maraykanka oo farmaajo iyo rooblenka baaqayn iyo xaliyaan khilaafkan dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo midooda yurub oo kuwaad hadleen arrimaha walbarashada sanado badan kureed weliba lahakabandhi ka doonay tiyaatarka qaranka lama filing oo ku saabsan arrimaha soomaaliya maamulka puntland oo amniga doorashooyinka kula hadleen qaramada midoobey puntland oo digniin culus andirtii kaluumaysatada sida sharci darodeenka ka luumaysadaan xeebo maamul goboleedkaas isku dhaca kudhiyay degmada guraceel booliska somalilan oo gacanta ka dhiki lacag fara badan xaday ee ku xadi bakhaar ero akhbaaraadka banaankan weliba aysan dhigun soo doontaana isku day afgembi oo ku dhigay dalka saytay suudaan waayahay duhur fayliyaasin laha mar kale dhugunsadayaal waa duhurnimo talaada ee taarikhdan iyo ka eedanta labaatii kowta bila sagaalaad lamudakii labaatii kowta qodobadaas faahfaahinta iyo kulku dhow dheegi doontaan haddii ilaahay era inis diyaariyo fayl duhur fayle dhugunsadayaal taliyaha booliska qeybta gobolka baaya maamulka koonfur galbeed gaashaanla sare aamiin mad daruur yaa shir gudoomiye shirka guddiga farsamada ee ciidanka booliska maamul goboleedka koonfur galbeed shirkunyaa weliba lanku hadlaaya qorshaha ciidanka booliska iyo qorshaha sugidda amniga doorashooyinka kudhihi degeen maamulka magaalada baydhabo ee magaalada tan ee baydhabo ee maamulka koonfur galbeed saraakiil ciidamada booliska amisom iyo haan koonfur galbeed oo kulankun goobjoog ku haya weliba iyo taliyaha warbixin ku siiyana xaalada amniga ee deegaanada maamulka koonfur galbeed taliyaha booliska qeybta gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed gaashaanla sare aamiin mad daruur yaa weliba usfaray dhammaan saraakiil ciidamada in la dardargeliyo howlaha sugidda amniga deegaanada iyo ku dhiyayaan doorashooyinka lamada aqal ee baarlamaanka federaalka maalamoogii lahadhaaf ayaa weliba ku dareeray magaalooyinka baydhabo iyo baraaba diyaar garowka eedan sugidda amniga doorashooyinka welibana deeray saraakiil ku tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed dhinii kale dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay muhiima tayni si degdeg ee lan dhammaystira geedi socodka doorashooyinka soomaaliya ee hata dareera war-saxaafadada kubahii wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa weliba laga sheegaya in khilaafan dhexeeye madaxweyne farmaajo khilaafkan dhexeeyay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble usahaliskeeyi in isu sii adkaada ama halisaneeyi in isu sii adkaada geedi socodka doorashada waana lambaahanyi in si degdeg ee nabadlanka xalaya maraykanka ayaa weliye ee kuwelwelsan yaleeray xaaladaha arrimaha doorashooyinka ee marka horeba reedandhiyowka kokoy la qorsheeya islamarkaasaytina iniyo reedandhiyow kaleed oo dheeraad ah iyo hakakorran taasaytina iyo suurtagalkeeta haddii ay sii dareerta ee xiisada siyaasadeed ee dhexeeyay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ayaa leeray hadalka maraykanka ayaa weliba uu saakeeday xillo magaalada muqdisho oo ku dareeran kulmo laka dhexdhexaadiyo khilaafkan dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-isul wasaare rooble oo xaalad siyaasadeed dhatiyo ku jirta wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi abuukar xaajiya kulon luweelada safiirka cusub ee midooda yurub ee magacaabeen soomaaliya tina intelman wasiirka ayaa weliba la wadaagay safiirka guulaha laku deeriyay dadaalada horumarinta walbarashada iyo wadaan wasaaradda ooye wedero wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya bahwadaagta waxbarashada iyo wasaaradda ayaa ku gohon iniyo xaqiijada weliba sidoo kalen sheegay in wasaaradda ku gohonta iniyo xaqiijada baahinta adeega walbarashada oo adeeg walbarasho oo tayo leh waana landhonyi safiirkii ayaana dhinijeen kuma hadnagtay wasiirka iyo guud ahaan wasaaradda guulaha iyo deereen waaniyo ka booridi iniyo sii lama jibaaraan walayo sheegtay inay midooda yurub iyo xooga saaro doonaan iyo-ona ee xoojinta tayada walbarashada iyo farsamada gacanta silin hormari bulshada waana lan kobci dhaqaalaha dalka muddo tobanaan sano ee kureed weliba labaatan lamada bilatang oo ka eedan bariyeytii tiyaatarka qaranka soomaaliya use reedan dhiswin laka sameeyey lahakabandhi ka doone lama filin oo ku saabsan qurbaha iyo soomaalida mid ku mid ah filimadan ayaa weliba uuse ka saabsan yaha farxadgelinta dadka hoylaanta ah oo malankaso homelesska weli baana meelakan kale nuse ku saabsanyay kala duwanaanshaha dhaqanka qurbaha iyo gudaha dalka dhaqanka ku jira agaasimaha maamulka tiyaatarka ismaaciil ah ee mukhtaar cumar ismaaciil oranjo oo ku warbixiyay arrintaasi weliba uu saray iyadoo laga duulayo awaamirta iyo talooyinka iyo fikirka wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane cusmaan abukar dube tiyaatarka qaranka aan kusoo bandhigaynaa laba iyo labaatanka bishan oo ku beegan maalinka arbacada oo khamiista soo gelayso filim filim laba filin oo ay sameeyeen dhalinyaro soomaaliyeed islamarkaana ku baxaya afka soomaaliga ayna filimadaasi ay sameeyeen dhalinyarada soomaalida ay jilayaan waxa aan ugu talagalnay bulshada soomaaliyeed in ay dib u xasuustaan ama ay dib u arkaan daawashada aflaanta sida adduunyada oo kale shaleemooyin iyo meelo waxaa jira laga daawado aflaanta iyo waxyaabaha waddanka uu leeyahay annagoo taas dhiirigelinayno ayaan aqbalnay fikir ay noola yimaadeen dhalinyaro soomaaliyeed oo dalka masar ku soo sameeyey filim kooban oo saacad iyo xoogaa soconaya kaas oo ay ugu talagaleen inay bulshada soomaaliyeed ay usoo bandhigaan aflaantan waxa ay ka kooban yihiin laba filim mid waa drama comedy oo ka hadlaya xadgeynta in mujtamacu ay ay dhiirigeliyaan oo ay farxad u muujiyaan dadka homelesska ah filimka koowaad arrintaas ayuu la xidhiidhaa filimka labaad waa horor ama cabsi waxa soomaalida u taqaano kaas oo la xidhiidho dhaqanka soomaalida markii laga baxay ama la qaxay oo wadanka burburka u ka dhacay dibadaha la aaday oo qof walba meel u baxay waxaa laga guuray dhaqankii hore ee dadka soomaalida ay haysteen iyadoo inta badan dadka qurbaha aaday xooga ay kala kulmeen dhaqamada kala duwan wadamada u qaxeen dadka soomaalida ah wuxuu filimkaas marka labaad cabsida ah uu soo bandhigaya kala duwanaanshaha dhaqanka
waayahay tiyaatarka qaranka ayaa weliba uso ku mid ayaa goobaha danta guud hanasaytii oo la burbureen dagaaladii dalka ku dhihi inkastoo hadda dhowaan dib u dayactir laga sameeyey waanuu saatay koo shaqeeyahaya dhinii kale dowlad goboleedka puntland iyo madax ku dareertay xafiiska qaramada midoobey ee aan qaabilsan soomaaliya ee unsom yaa weliba iyo wadahadal ku weeldhadana arrimaha amniga deegaanada maamulka sayti iyo doorashooyinka ku dhacayaan puntland kulankun oo dhexmariyay wasiirka amniga puntland cabdisamed maxamed gallan iyo mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda amniga iyo qaramada midoobey ayaa weliba sigaari oon ku wada hadleena dardargelinta amniga doorashada baarlamaanka federaalk iyo tan maamulka sayti kulankun oo sidoo kaleed iyo usakudhii kulankun oo usakudhii magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ayaa weliba lanku arrinsaday in diyaar garowowka mashruuca j b b wejiga lamaad iyo sida lamaad dhin iyo un kuwada shaqeeyo lahaayeen mashaariicda horumarinta ee puntland qoraal kooban oo ah kubahi wasaaradda amniga dowlad goboleedka puntland iyo weliba laga sheegay in kulankii dhex maray maamulka iyo madaxda ku dareertay qaramada midoobey usaa ka dhammaaday is-afgorod iyo natiijo walkoole webde ku dareeray xafiiska qaramada midoobey ee ayaa socdaalka ka deeriyay magaalada garowe xarunta gobolka nugaaliya weliba uuse hogaamiyayay marco oo ay hogaanka rollis ee unsom welibana safarka uuse ka weheliyayay saraakiil kale dhini kaleed mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee gobolka gardafuuya kormeer shaqo ka seedeen xeebaha degmada bereda iyoona hindheindheen ka sameeyeen dakhliga xeebaha wasaaradda ee ku qaadasa kormeerkun waliba hogaamiyayay xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda gobolka gardafuw maxamed axmed jeeg taliyaha qeybta gobolka gardafuw gaashaanle sare shire cabdi ismaaciil iyo maamulka dakhliga ee gobolka jaamac ee nero gobolka cumar jaamac yuusuf mas-uuliyiintun weliba iyo digniindirana kalluumaysatada sida sharci durada aan ku kalluumaysadaan xeebaha puntland gaar ahaan gobolka gardafuw welibaan iyo sheegan in ini cid allaale cidila ka hela iyo-si sharci daro aanka kalluumaysadaas xeebo maamul goboleedka puntland iyo sharciga la horsheena doona xeebo puntland iyo xeebta puntlandia ee to-eedan dheer welibaana ka jara kheyraad fara badan welibaana la sheegay in iyo hagalaayaan maraakiib iyo doomaha si sharci daro ayoon ku kalluumaysadaayaan puntland yaa dhowr jeer oo horey digniino anka dirtay maraakiibta iyo doomaha sida sharci darada anku jilaabadaan amanku kalluumaysadaayaan xeebo jeeh welibaana sidoo kaleed horey gacantii oon ka dhikeen ciidanka ilaalada xeebaha puntland kalluumaysata ha ka xadgudbi biyaha maamul goboleedka say dhinihii kaleed wararkan wadiiraha degmada guraceel ee gobolka galgaduud iyo waliba ay sheegaan in israsaaseen kooban iyo gudaha degmada sayti ka dhex martay ciidamada booliska iyo lanhubaysnaay oo isticmaalay walyaabo maanka duuriyow israsaaseyntan oo dhiiday xalaytii xillo dambeya waliba ku dambeysay kureed markii ciidamada booliska oo howlgallo kuwadan ee la kulumeen howlgallo wadan iyo la kulumeen lanhubaysan oo ha isticmaalay walyaabo maanka duuriyow balse howlgal iyo usoo ka horkooyay taasay tooshaantii iniyo dagaalamaan wararka la helahaya waliba ay sheegaan in lanka hubaysnaay ee lanka hubaysnaay israsaaseyntaasi hakadirti dhaawac culus kaasaytii oo dhaawacdiiheena lanqaadii magaalada muqdi langudeero magaalada muqdisho wararkan kadib dambeeyeen wadaeraha degmada gurceel ee gobolka galgaduud iyo waliba ay sheegayana in xaaladda iyo hateetato degan islamarkaasaytiin in sareerowka dadkii ganacsiga iyo caadiin shaqeeya hayta inii kaleed ciidanka booliska somalilan yaa gacantaha ka dhigan reeg lacag fara badan ku xadeen bakhaar kayaali magaalada hargeysa ee xarunta goen somalilan welibaana faahfaahin ku biyeena falkaaseyti saraakiil booliska somalilan burcadan yaa burcadan dhaca ku jeysatay xaafadda laka magacaabo jajabka iyo weliba ka dambeyntii gacantaha ka dhigay ciidanka booliska oo howlgallo culus sameeyey kureed markii iyo hadeertii fariinka eedanaytay inay reegtuuga iyo lacag badan dhaceen taliska booliska oo saxaafadda shiranqobad ayaa weliba ayo faahfaahin ku biyana dhacdadaasaytii welibaana taliska tilmaamay inay xalay iyo tuugadaasaytii jabsadeen bakhaarkayaali magaalada olayalahayti bilaamay ganacsatee tirada lacagtan la dhaciya weliba booliska iyo ka sheegana in yedeerasi boqol iyo labaatan milyan oo shilinka somalilan ee waanan dhikanta saddex kun oo dollarka maraykanka e welibaana lacagtaasaytii dhacay sida la sheegay lama qof oo gacanta laha ka dhiki taliska booliskaya waliba ayoon taas ka dareena in sidanka dhaqsiyaha badan iyo rigaasaytihan ku gudbi doonaan maxkamadda awoodan le qaadista dacwadiyo anka dambeyntii taliskaya waliba ayo dignigandirana shakhsiyaadka ka howlan iniyo dhac iyo boob hantiyadeed iyo kujijidan ee magaalooyinka somalilan iyoon iska dayaan iniyo jabsadan bakhaaraha waaweyn ee kayaala magaalooyinka somalilan sidoo kalen waliba ayo aan rabka ka adkayana ini saraakiil lahayn sharciga ini ero eena saraakiil iyo sharciga la tiigsado doonaan cid allaala idinla ka hela falal tuugnimee dhugunsadayaal weliba isin dhugunsa haytaana warka duhurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhawa haddana akhbaaraadka banaanka warbaahinta maxalliga ee dalka suudan iyo waliba ayaa sheegan inay kooxo ku tirsan militariga dalkaasayti oo iska dayeen inay talada dalkaasayti iyo la wareegaan afhayeenka golaha ku-meel gaarka ee haay talada dalkaasayti suudan iyo waliba hadhikay bartiis facebook inay dadka reer suudan iyo ankabaaqi inay dadka reer suudan iyo ankabaaqayaan inayo haskubahan siyoon difaacan dalka inayo badbaadiyaan xilliga ku-meel gaarka waliba hata wararha kubahi golaha talada haay ee dalkaasayti ee t s c laka sheegay inayo fashiliyeen iskudayga afgembi islamarkaasayti inayo hata si buuta gacantan ka haayaan ee talada dalka mal sheegna khasaaraha ku dhaladay iskadayka afgembi ee fashilmi iyo saraakiil la hogaamiyaasi howlgalka afgembiga sayti fashilmi dhugunsadayaal waliba antaniinka dhomo warkii duhurnimo hasaari waana siinla dareeriyaanoo maxamed yareed iniga farsamada saaxiibka ay jookarahay warkun warnimid antoni reedanka kulamaana sidaas iyo nabaday